إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay la wareegay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey weerarkii shalay maraykanka lagula beegsaday ee ka dhacay duleedka kismaayo iyo dhacdooyin kale waxaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose iyo jubbada hoose xukun xadusina ah ayaa ka dhacay shabeellaha hoose kaasoo lagu fuliyey nin dhallinyaro ah dab khasaare geesay ayaa ka kacay guri ku yaalla degmada hodan ee magaalada muqdisho nin aqoon u leh cilmiga milatariga ayaa qiimayn ku sameeyey camaliyaddii nafurnimo ee shalay lagu laayay ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali waxaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose munaasabad lagu qabtay ku dhowaad toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka siyaasi ku nool magaalada muqdisho ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal ka soo baxay dowladda federaalka oo ahaa in imtixaan ay qaadeen ay ku dhaceen inta badan arday wax ka barata magaalada muqdisho barnaamijka toddobaadlaha ah ee ka baxay idaacadda alfurqaan ee la yidhaahdo aqoon iyo ogaal ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay qodobo muhiim ah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo talaadaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijriyada dhanka kalena waafaqsan siddeedda bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay la wareegay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali aadan ayaa ka waramaya abuubakar saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxay mujaahidiintu si gaar ah u beegsanayeen fariisimaha iyo saldhigyada ciidamada dowladda federaalka sida aan kasoo xignay dadka ku dhaqan degmada iyo ilo milatari waxay mujaahidiintu balcad ka weerareen afar jiho taasoo keentay inay waxyar kadib dagaalka firxadaan askarta dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa durbadiiba ay gacanta ku dhigeen balcad waxay sii daayeen maxaabiistii xabsiga ku xirnayd sidoo kale waxa ay la wareegeen agabyo ay ka carareen askarta dowladda federaalka ciidamadaas dowladda ee ka cararay balcad ayaa aaday saldhigga ciidamada burundi oo ku yaala meel u dhow balcad waxaana ay burundeysku dhankooda ay waqtiyada qaar ridayeen rasaas iyagoo ka baqaya in lasoo weeraro taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey weerarkii shalay lagu beegsaday maraykanka ee ka dhacay duleedka kismaayo iyo dhacdooyin kale tafaasiisha warkaas waa kan wariyeen cabdifataax maxamed qaasim filibiin afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cabdicasiis abuumuscab ayaa shir-saxaafadeed uu qabtay ku faahfaahiyey weerarkii cuslaa ee ay shalay barqadii ku beegsadeen ciidamo huwan ahaa oo ku sugnaa deegaanka jannaay cabdalle oo qiyaastii konton iyo shan kilomitir u jira magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo howlgallo kale oo ka kala dhacay gedo muqdisho galgaduud iyo mudug weerarkii jannaay cabdaleh oo ahaa kan ugu xooga badanha ayuu sheegay inuu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamo maraykan ah iyo kuwo la socday oo soomaali calooshood u shaqaystayaal ahaa kadib markii uu halkaasi gudaha u galay naftii hore ka tirsan guutada istishaadiyiinta oo gaari kaxaynayay wuxuu sheegay in weerarkaasi ay ka dhasheen khasaarooyin lixad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed ilaahay fadligii khasaaraha dhimashada oo gaaray maraykanka afar askari oo maraykan halkaas ayaan intaa aan xaqiijinay ay ku dhinteen waxaa kaloo dhintay lix iyo toban murtad oo kuwa ayaga sida gaarka ula socday ahaa dhaawaca murtadiintu waa labiyo toban saddex gaari oo ciidanka maraykanku gaadiidka ay wateen ahaa halka ayuu ku gubtay camaliyaddaas ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ninkii fuliyey fi shuhadaana ilaahay subxaana wa tacaala ha ku aqbalo ilaahay subxaana wa tacaalana darajaadkiisa jannada ha siyaadiyo geesi buu ahaa ka tirsanaa guutada istishaadiyiinta ee xarakada shabaab almujaahidiin isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray ciidamada maraykanka ee ku soo duulay soomaaliya waxaana uu yidhi een fariinta aan u dirayno cadowga maraykanka ah waxaan leenahay horay waxaa idinkugu dhacay dharbaaxooyin xagga mujaahidiinta ka yimid askar badanna ay kaga dhinteen hanti badanna ay kaga baaba'day maantana middan ayaa idin qabsatay midda soo socotaan insha allahu tacala way ka sii darraan doontaa taliska maraykanka ee africom oo aan looga baran inay la soo degdegaan khirashada waxyeelada militari ee gaarta ayaa sheegay inay khasaare kala kulmeen weerarkii jannaay cabdalle dad degaan ah oo ku nool halka uu weerarku ka dhacay islamarkaana codkooda iyo magacoodaba u qariyey sababo ammaanka la xidhiidha ayaa waxay sheegeen inay indhahooda ku arkeen diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah oo iska soo dabalaabanayay barqanimadii ilaa gabaldhicii shalay kuwaasoo daabulay meydad iyo dhaawacyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa waxaa shalay ka duulay diyaarado nooca gurmudka deg dega ah oo uu maraykanku leeyahay waxaanay dibadda u qaadeen askartooda ku wax noqotay weerarka ciidanka jubbaland ee dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay shalay diyaaraduhu ku daadiyeen garoonka diyaaradaha iyada oo loo dhaadhiciyey cisbitaal ku yaala gudaha magaalada kismaayo waxaana dhaawacyada ka mid ah kuwo aan xaaladooda wax looga qaban karin waddanka huwanta lagu beegsaday deegaankaasi janaay cabdallah ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ka waday dowladyada kismaayo waxaana ay dhibaato ku hayeen oo ka cabanayay dadka reer miyiga ah marar badan oo hore waxay ciidamada maraykanku isku dayeen inay erbushaad ka sameeyaan deegaanada u dhow magaalada kismaayo ee hoostaga maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana goor walba fashilinayay tallaabooyinka militari ee ay la kulmayeen marka laga yimaado weerarkaasi jannaay cabdalla afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cabdilcasiis abuumuscab ayaa waxa uu ka warbixiyey weeraro kale oo ay ka geysteen muqdisho galgaduud mudug iyo gedo waxaa dhacdooyinkaasina ugu khasaare badnaa laba weerar oo shalay ka dhacay mudug gaar ahaan tuulada shabeelow mudug deegaanka lagu magacaabo shabeelow oo ah deegaan hoos yimaada deegaanka bacaadweyn ee wilaayada mudug laba weerar ayaa ka dhacay oo mujaahidiintu ay la beegseen laba gaari oo halkaa marayey labadaa gaari mid waa uu burburay midna waxaa weeyaan khasaare xooggan baa gaaray waxaa ku dhibatay laba murtad waxaa kaloo ku dhaawacatay shan murtad intaa waxa dheer oo uu afhayeenku sheegay in habeen hore ay ciidamadoodu weerareen askarta xabashida ee haysata degmada baardheere ee gobolka gedo islamarkaana khasaare gaarsiiyeen si la mid ah waxa uu ka hadlay weerar doraad ka dhacay duleedka degmada cadaado ee gobolka galgaduud kaasoo uu sheegay inay ku dileen saddex ka tirsan ciidamada galmudug oo uu midkood sarkaal ahaa dhacdada ugu dambaysa ee uu ka hadlay waa weerar doraad ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu beegsaday gaari cabdibile ah waxaana uu sheegay inay waxyeello gaarsiiyeen kuna dhaawaceen laba ka mid ah ciidamadii la socday ugu dambayntii sheikh cabdilcasiis abuumuscab ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo gebagabeeyey in howlgallada socdaahi ka markhaati kacayaan sida ay had iyo goor lugta ululayaan ciidamada mujaahidiinta iyo hoggaankooda waxaana uu dadka muslimiinta ah dareensiiyey in shisheeyuhu jebi doono gooray ahaataba lagana sheekaysan doono sida kuwii horay ugu jabay dalkan waxaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin qaybo ka mida shabeellaha hoose iyo jubbada hoose wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ay ciidamada mujaahidiinta weeraro saf ballaaran ah ku qaadeen fariisimayaal ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin isbaarada siinka dheer ee duleedka muqdisho deegaanka calamada iyo deegaanka bariire ee wilaayada shabeellaha hoose iyo sidoo kale deegaanka sabiide waxaana dagaaladaas khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka sidoo kale xalay mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka husiingow ee wilaayada jubbooyinka weerarkan oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga xukun xadu zina ah ayaa ka dhacay shabeellaha hoose kaasoo lagu fuliyey nin dhallinyaro ah waa kan wariyaheenna haashim cabdinaasir fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kuuyanbarow ee gobolka shabeellada hoose waxaa maalintii shalay ka dhacay xukun xadusino ah oo lagu fuliyey nin dhallinyaro ah qaadiga ah yaa sheegay in ninkan uu maxkabadda yimid islamarkaana dalbaday in laga oofiyo xad sino ah wuxuu maxkabadda ka hor sheegay in uusan guur soo marin islamarkaana caqli ahaan fayow yahay sidaas darteed wuxuu qaadigu ku dhawaaqay xukunka adilada oo xukunkaasoo loo daliilsadeey suuratu nuur aayadda raqamkeedu u yahay laba qaala tacaala alzaaniyatu waazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldatin walaa taakhudukum bihimaa walaa taakhudukum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahuma طaa'ifatu min almu'miniin waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jildu mi'ah wa taqriibu caamin akhrajahu muslim wabnu maajah wa axmed fii musnadihi tanfiidka insha allah aan galayna allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka jira xukunka shareecada islaamka kaasoo sabab u noqday in badqabka iyo horumarka bulshada uu ka wanaagsanaado meelaha ay haystaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban dab khasaaro geesay ayaa ka kacay guri ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waa kan wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dab khasaare hantiideed geestay oo ka kacay xaafad ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho dabkan ayaa sida la sheegay ka kacay alxanka agdhowaa guriga gubtay waxaana deganaa dad danyar ah inkastoo khasaare nafeed uusan dhalinin haddana dabku waxa uu basbeeliyey guryo ay lahaayeen dad danyar ah iyadoona sidoo kale uu saameyn ku yeeshay dugsi halkaas ka agdhowaa kaasoo ay wax ku baranayeen caruur da'yar ah qaar ka mid ah dadkii lahaa guryaha gubtay ayaa la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen in carruurtooda ay si darqi ah kaga badbaadiyeen dabka
axankii dab ka soo daatay oo jalaal soo gubay ayaan waxaan arkay anagoo gubanaya marka dambe sariirta aan ku jirmaan ka booday ilmihaan raadsaday ilmiha wixii aan bixin kara aan ka bixiyey meesha hal xabbaa iga marneed halka xabba dimaan u raaraadiyey iyadoo holcayso dabka oo holcaaya aan ka soo qabtay iyadoo guban rabta aan bannaanka soo bixiyey inta haddaan kala baxay anaga wax kaloo aan ka gaarin ma jirin dabka ala tegey hanti waxaan lahaa dhorta meesha waa ku baabeen dabka waxa ulays alxan garaashaas biraha dheerka halka u yaala yaan alxannahay gurmadka waxaa igala badbaadiyey oo ii yimid dadka deriska iyo wixii jidka maraaya dhammaan u socdaa wax mid ciid qaata iyo mid biyo qaata iyo mid qajaq alxanse dadka naa dadweynihii si fiican ii caawiyeen alxanka waa soo dhadhacayay wuxuu galgalay kor maa wax ka filanaya miiska kor meeshuu ku dhadhacayay kiyaa isdhilii marka guriga holcaylag aragna ana ilmihii waa ii baxsadeen laakiin guriga gobol ma haysta wixii aan masul ilaahay soo sii qajafidii dhan waa igu gubteen gobol ma haysta waxaan haysta ma lahan hataa guriga walaxa igu dhex jira waa igu gubteen maxaa lafoo waxaan ku qaaqaadana toddobaadyadii lasoo dhaafay qaybo ka mid a xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale magaalooyin dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxaa ka kacaya dab waxaana u dambeeyey kii khasaaraha u geystay hotel beleys ee ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho nin aqoon u leh cilmiga milatariga ayaa qiimeyn ku sameeyey camaliyadii nafurnimo ee shalay lagu laayay ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali maxamed daahir calasow ayaa inoo faahfaahinaya iyadoo maalintii shalay ahayd camaliyad nafurnimo oo si weyn loo soo qorsheeyey ay gallaafatay nolosha afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyo lix iyo toban askari oo ka tirsan baangaraafta maraykanka uu ku ugaarsado ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay mid ka mid ah saraakiishii hore dowladdii sii adbare iyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah jubbooyinka kornel shariif shaacib oo waraysi sii idaacadda alfurqaan ayaa sheegay in camaliyadda shalay ay muujisay itaaldarada ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya kuwaasi oo wajahaya weeraro kaga imaan ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin khibradda uu leeyahay dagaalka isagoo adeegsanaya ayuu kornel shariif shaacib sheegay in maraykanka uusan guul ka soo hooyi karin dagaalka soomaaliya maadaama uusan xur ku ahayn soomaaliya kuna dhaqdhaqaaqi karin dhulka si kastoo u adeegsado calooshood ushaqaystayaal soomaali ah sidiisa dagaal militari waxaa la dhihi karaa ninka dagaalka militariga ku jiro ee wadan haysto waxaa xor u ah meesha uu taagan yahay marka iyada ma garat meel xor u ana ma jirto maraykan maanta meel uu ku nabadbaxayaa ma jirto instrumentigan uu dadka kula dagaalamayo ee ama hawada ha ahaato ama dhulka ha ahaatana dad aan u berdhigaynin oo a- aan u dheg- raaricinaynin baa meesha jooga ma garatay oo meel walbana taagan ma garat infantary baa wadan lagu xoreeyaa infantarygii isagoo biro ku qufiya muu soo dhaqaaqay mar allaale markuu soo dhaqaaqana waa la gubaya xaggee haystaa marka meesha u haysta waa xaggee ujeedka uu ugu soo duulay soomaaliya ayuu ku sheegay in soomaaliya ay tahay dal hodan ah oo maraykanka uu doonayo inuu boobo isagoo sidoo kale sheegay in ummadda uu kala dagaalamayo inay isku xukumaan diintooda waddanka istaraatiijiyadda uu ka leeyahay baa waxay tahay in uu khayraadka ku jiro aruursado ma garata oo khayraadkiisa macdantiisi iyo shidaalkiisi iyo wixiisiba waa diyaarbad iyo baxarba ee beriba waxaan horta dhuunta u taagayaa waxaa kaloo ka sii weyn haddee diintaadii in la wahiqana waa la rabaa oo hadde waadaad og tahay oo dagaalkaad ogeyde adduunka ka jira kristan iyo islaam udhexeeyana meeshuu taagan yahay ma garata dhanka kale odayaasha dhaqanka wilaayada jubbooyinka ayaa soo dhoweeyay camaliyadda nafhurnimo ee shalay ka dhacday deegaanka janaayo cabdale ee duleedka kismaayo nabadoon cabdishiilow afhayeenka odayaasha oo la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa la hadlay maraykanka iyo kuwa uu ku shaqaysto kuwaan horta soomaalida wax micno badan le ma ahan waa calooshood u shaqaystayaal kuwaan maraykankana waxaan u sheegaynaa ayaga iyo ducufadooda ay ku adeeganayaanba waxaas aad malayseen ma suuragelhayaan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka shalay ka dhacay deegaanka janaayo cabdale oo lagu dilay afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyo lix iyo toban askari oo ka tirsan kuwa baangaraafta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah maraykanka iyo xulufadiisa waxaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose munaasabad lagu qabtay ku dhowaad toban arday oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka warbixinta warkaas waa kan wariyaheenna maxamed ciise قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني waxay ahayd xaflad si heersar ah loo soo qabanqaabiyey oo ka dhacday deegaanka kunyabarrow laguna maamuusayey sagaal arday oo dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ah munaasabadan ayaa waxay ka dhacday goob si qurux badan loo soo diyaariyey ee gudaha madrasada qubaa waxaa lagu casuumay munaasabadan martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo nabadoono waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose ugu horraynse maamulaha madrasada qubaa ayaa si kooban uga hadlay ardayda qalinfulaysa iyo marxaladda uu soo maray macadka aniga oo mid- maamulaha madrasatul quba oo ah cabdulaahi axmed madarasada waa dafcadii saddexaad oo hadda qalin jabinaysa waxayna furan tahay saddex sano iyo toddoba bilood ardada qur-aanka ku dhammaysana waa labaatan iyo shan arday waaye maanta ilaahay fadliga subxaanahu wa tacaala sagaalkaas arday ay imtixaan galeen imtixaankuna uu yahay midkii koowaad oon galno oo madaarista maarata walaayadu ay maarata walaalaha dacwada ay nagu soo rogeen oo ay dhaheen arday aan maarata imtixaan laga qaadin xaflad loo dhigi maayo ilaahay baanu mahad celinaa subxaana wa tacaala dadaalkeennii iyo juhdigeennii aan isla bixina annaga iyo waalidiinta sagaalkaas arday inay maanta ayagoo waalidkii iyo macallimiintii iyo walaayadii raalli layska wada yahay qalbiguna nadiif wada yahay inay imtixaan galeen kadibna ilaahay subxaana wa tacaala qof walba ilaahay subxaana wa tacaala wixii ilaahay uu siiyey la siiyey imtixaankiina ay ku wada guulaysteen waa ilaahay fadliga subxaana wa tacaala waxaa xigay bandhig heer sareeya oo ay goobta ka sameeyeen ardayda dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ee madrasada qubaa اذكر نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب وعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم قليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمي وآمية بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم اثنين الثانية عشر من ربيع الأول أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي مائدة ماذا تقولين عند دخول القلاع؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح ماذا تقولين عند الخروج؟ غفرانك أبدأ بالحمد مصليا على محمد غير نبي أرسل وديم الأقسام الحديث العدة وكل واحد نتوحده gebagabadii xafladda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda madrasada qubaa ku dhammeeyey qur-aanka kariimka shucuurtoodana waxay ahayd sidaan alxamdulilaah waa nicmatu rabbi cayaalkeena ku tartamayo qur-aanka kariimka wiil baa ii qalin jibiyey maasha allah waa dhameeyey qur-aanka laba maro ku dhameeyey meeshaan madrasada qubaa
fartuun axmed cali maasha allah anakiig ii qalin jibiye kaalanta lamaad ii jale ka faraxsano nankii karkan wal soo banana ajriya xasanaad ilaahay ku siiya aniina shucuurteed maalna maasha allah aad iyo aad faylaha magacayga waa umu cabdifataax aad iyo aad ayaan maanta u faraxsannahay ilaahay subxaana watacaala ayaana mahaddaas iskale ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa maxayaad ka bacdiyan waxaan u nabad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah waxaan u mahad celinaynaa farxad ayaan la joogi lahay ilaahay baana ku mahadsan macallimiinta intaas kusoo dadaalaysan ilaahay ha barakeeyaan le insha allah ilaahay baa mahad iskale mahadda maanta allah ayay u sugnaatay ardadeenna maanta maxay ahaytay xafladdan maxay ahaytay qiimaha iyo qaayaha badan maxay ahaytay naloogu dhigay in ilaahay subxaana wa tacaala wuu niciseeyo cisada korna ugu sii qaado mujaahidiintana ilaahay subxaana wa tacaala meeshii maanta joogaan meel in badan badan ka sarraysa uu ilaahay ku ciseeyo subxaana wa tacaala madaariista lagu barto qur-aanka iyo muwaad kale ayaa ka furan wilaayaadka islaamiga iyagoo ardayda qalinfula loo dhigo xaflada lagu dhiirigelinayo dadaalkooda siyaasi ku nool magaalada muqdisho ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in imtixaanka ay qaadeen ay ku dhaceen inta badan ardayda wax ka barta magaalada muqdisho waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa inoo sii ambaqaadaya doctor xasan shaqcali oo ah mid ka mid a barayaasha jaamacad ku talle magaalada muqdisho arrimaha siyaasaddana u dhuun daloola ayaa waxa uu sheegayaa in imtixaankii dhowaan dowladda federaalka ay ku dhawaaqday islamarkaana ay ku sheegtay in ka badan siddeed kun oo arday oo u badan reer muqdisho in ay ku dhaceen uu yahay waxba kama jiraan waxa uu sheegay in marka loo eego wakhtiga la sheegay in imtixaanka lagu saxay iyo tirada ardada imtixaanka gashay oo mid weliba shan maada imtixaan ku galay aanay wax iskeenaya ahayn xasan shaqcali wuxuu sheegay inaanu jirin wax imtixaama oo la saxay si bereerana loo dulmeeyey ardayda soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku dhaqan muqdisho soddon iyo todoba kun iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo toddoba warqado arday oo arday kasta marka uu yartahay lix imtixaan oo galay oo noqonaysa taqriiban boqol iyo konton kun balaas ay noqonaysaa boqol iyo konton kun oo beebar see loogu baaray see see loogu saxay afart afartan cisho iyo wax lamida leanno arday kasta ugu yaraan shan shan maadoo galay see loo yaa saxay ma macalimiin jaynaysaa la keenay oo oo oo lagu keenay maraakiib oo saxay waddankan waa naqaanaa cabacitiisa waa naqaanaa waxay ka dhigan tahay macnaha ardadan soddon iyo saddex kun iyo toddoba boqol iyo labaatan toddoba arday oo arda kasta uu galay ugu yaraan shan beebar imtixaano oo galay laguma sixi karin waktiga hadda dhacay iyo cabacity aan ognaa saa darteed waddankan imtixaan laga qaada ma jiro just useless waay waana waa dulmi okay intaas marka waxaa la rabaa madaxweynuhu hadduu dalkan dadkan danka lihi waa inuu magacaabaa guddi degdeg u baaro oona guddigaas noo inahdaa guddi madax bannaan oo aan oo aan siyaasadda aan ku shaqa lahayn oo oona aqoon-yahano ah oo waxbarashada iyo arrimaheeda aqoon u leh hadday tahay ardaygu meeshooga wax ku baranaya hadday tahay macalinka wax u dhigaayay hadday tahay materiaalka ama boogta loo dhigaayo hadday tahay imtixaanka inay ismaajgareeyaan aad rabaa dowladda federaalka oo ku caanbaxday musuq maasuqa ayaa waxaa la sheegayaa inay doonayso in dhaqaalo badan ay ka hesho ardayda geesta kalena dadka qaar ayaa u arka in imtixaamka la siyaasadeeyey halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka toddobaadlaha ah ee ka baxa idaacadda alfurqaan ee la yidhaahdo aqoon iyo ogaal ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay qodobo muhiim ah aqoon iyo ogaal waxaan idiin soo baahaynaa toddobaadkiiba laba goor xalay oo kale siddeeddii fiidnimo iyo maanta markay saacaddu soo gaarto saddex saac iyo bar mid ka mida qodobada lagu soo qaato waa ma og tahay waxaana soo jeedinayaa maxamed cali aadan ma og tahay dhegaystow in saxaabiyadda safiya bintu cabdilmudalib ay ahayd gabadhii ugu horreysay ee gaal disha mise la socotaa inay ka qayb gashay dagaallo waaweyn oo uu ka mid yahay kii uxud ma og tahay in caasimadda dalka indunuusiya ee jakarta ay ku nool yihiin dad tira ahaan u dhigma dadka ku nool gudaha soomaaliya oo dhan ma og tahay in muslimiinta ku nool shiinaha lagu qiyaaso soddon ilaa sagaashan milyan ma og tahay in geela ku nool austareeliya intiisa badan uu yahay geelii soomaaliya laga dhacay mise la socotaa in fardaha ingiriiska ku nool intooda badani kasii tafirmeen fardihii uu ka dhacay sayid maxamed cabdulle xasan ma og tahay dhegaystow in dalkii ugu horreeyey ee afrika ee loo adeegsado duqayn diyaaradeed uu yahay soomaaliya iskana diiday gumaysiga waa xilligii daraawiishta ma og tahay in salaaxuddiin al ayuubi uu ahaa halyeygii furtay qudus ma og tahay in warbaahinta shishe iyo duulaan ku yihiin jiritaanka dalka dhulka soomaali galbeedka ku tilmaameen dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ma og tahay in saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey dowladda federaalka ay guryo ka dhisteen waddamada maraykanka kenya tanzaniya turkiga iyo dalal kale ma og tahay dhegaystow in waddanka faransiiska sharci ahaan la ogol yahay in la guursado haweenay dhimatay ujeedka ka dambaysana waa in aabba loo yeelo wacallada ma og tahay in qofka bini'aadamka qaangaarka ah ee caafimaad qabka ah uu daqiiqadiiba neefsado laba iyo toban ilaa labaatan goor ma og tahay misena la socotaa in maqaarka ama haragga aadanaha ay ku jirto maado loo yaqaano milanin oo ay shaqadeedu tahay inay difaacdo fallaaraha cadceedda sidoo kalena qaabilsan soo saarista midabka maqaarka mise la socotaa in daawooyinka ay isticmaalaan haweenka ay shaqada ka joojiyaan miliniinta sidaas darteed haddaad isticmaasho uu jirkaaga luminayo ma og tahay in sabiibku leeyahay in ka badan soddon faa'iido oo dhanka caafimaadka ah ma og tahay in aadan carabkaada ku taaban karin xusulkaaga ma la socotaa dhegaystow haddii aad si xoog ah u hindhisto ama aad hindhista isku celiso inaad halis ugu jirto waxyeello caafimaad oo dhanka feeraha ah ma og tahay in aaladda lagu dhegaysto raadiyaasha kumbyuutarada iyo wixii la midka ah ee dhagaha la gashto ay xambaarsan yihiin halis caafimaad oo dhanka maqalka ah ma og tahay dhegaystow in indhahaada ay mar kasta isku cabbir yihiin ilaa dhalashada laakiin sankaada iyo dhagahaada iyaga ma joojiyaan koritaan
haddaba ciddii uu xalay seegay barnaamijka waxay la socon karaan saddex saac iyo bar oo maanta ah ama waxay kala degi karaan barahan internetka ku leenahay warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga inta